bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanto faylaa hamiin faylaa ka dhowaada warka hamiinima idaacadda warsan qodobada isinka dheegi doontaan haddii ilaah yaran tunanka guda jarna iyo walibaa ku mida wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta iyo masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee ku hadali daadadkii roobkii wadada iyo soo kobgobada deegaano ku tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ciidamada dowladda oyoo habandhigan walyaabo qarahowa qaramada midoobay oo yeewala kuma jeeday fatahado webiyada soomaaliya madawiinaga puntland oo sadeera deegaano ku tirsan sanaaga dagaal khasaare jeesidii oo kudhihi duleedka kismaayo madawiinaha puntland oo soo la kulmay xildhibaanaha ku horjeesadii madaxdanka sare ee dalka ayoo beesaanka deegan gurmadka fatahaado akhbaaraadka banaanka raadiyaha warsana sinhaytona hamiignimadan walibaa kumida wal ku yar lihdin shan qof oo ka amuudan dabku kahii tareenga
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
akhyaaray hamiignimoyaabahaayto kamiis jamaanaya hoydahayta taariikhdanayadeeta soddon kowda bilitomunaad ee oktoobar sanadka lamada kun toban sagaalka anasey weliba ayo hayana qodobadii warkana hamiignama hatana ka dhowaada sogiiyo faah-faahsan haddii ilaahyarana intasin ku akhri doona ano maxamuud ali cabdulaahi gaabshaa'e akhyaaree ka bilaawna wasiirka wasaaradda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uusa ku hadli roobabkii fatahaadada wadeedii oo sokogubada deegaano ku tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya fatahado webiyada iyo weliba daadadkii ku dhaladay roobabkii kugubaday qaybo ku mid ee koonfurta waddanka iyo weliba saameyn gobolladay kumanaan qofa oo nugula dhinagan deegaanada maamulka koonfur galbeed iyo weliba la sheegahaya inti daadadka saytii saameyn gobolladay dadka barakaayaalka iyo weliba aanu deginayo minateediyo oo daadadka ku qaaday wasiirka hogaanka wasaaradda gargaarka maareynta iyo masiibooyinka ee maamulka koonfur galbeed cabduqaadir sheekh cali baraka oo isu ku midayay guddiga degdege ee gurmadka lansoobi fatahado ku dhaladii roobabkii iyo raadiyaha warsan ee baydhaba unkuwarbii saameynta dadka kawaaladay dadka rooga deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya bismillah alxamdulilah waa salaamantihiin dhammaan raadiyo iyo dhegeystayaasha way jiraan xogtaas waa haynaa bokool biyaha asay jiraan xaafadana ay biyo fadhiyaan oo biyaha looga guuray awdiilana waa aragnay iyadana waxaa jiro meelo badan biyaha soo galeen waxaa kaloo jira qasax dheero iyadana sheeda daadad inay kusoo rogmadeen magaalada laakiin guud ahaan insha allah magaalooyinkaas kale xogaa hadda way ka yara degan marka la fiiriyo berdaale dhinaga kale wasiir baraka uu soo hadli jeysay wadada iyo weliba usa ku hadlay walow dadkantaaseyti dhibaateha ku deerti daadadka waanan baahan dadkaaseyti ga-an bani aadanama iyo weliba uusu sheegay walaanku qorshaysan guddiga gurmadka fatahado ee laangmaga awi koonfur galbeed walayoon qobdaayan waxaa u qorshaysan shalay way tageen maantana insha allah meesha waa la tegaya berina waa la tegaya saa dambana waa tegi maalmaanta waa tegi doonaa wixii la haayo oo dhinaca caafimaada iyo dhinaca biyaha iyo dhinaca cuntada iyo dhinaca hoygaba waxaan rabnaa inta karaankeena ka dowlad ahaan anagoo la kaashanay hayadaha deeqbixiyaasha iyo saaxiibada kale iyo dadka kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed sidii meeshaas loo wax loo gaarsin lahaa marka qorshahaasaa wadnaa hadalkan wasiirka hogeenka wasaaradda gargaarka maareynta iyo masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo weliba usukooyaya ilo roobabka fatahaado badan uu soo kasoobi deegaano ku tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya maadaama hilalaka guda jara hil roobaada gurmadkii ka horeeya oo saadeeray gudabeledka tambaydhaba gurmadkaasiti oo naalaanka tirgale intiyo walanqubudan dadkii dhibaateeyay roobabkii fatahaadadugoodii oo sukaqubuday deegaano ku tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya faahfaahinta warkun waliba nin haya waryaagana cabdinaasir axmed jameeyowa madaxda dowladda iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo wede dadaalo ka eedan sidii gurmad landeersii lahay dadka ka nool degmada bardaale ee gobolka baay madawiinaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagaren iyo dhowaan magacaabay guddiga gurmadka fatahaado koonfur galbeed soomaaliya mibanageega magaalada baydhabo hadeerey diyaaradda wedi gargaar wasiirka wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka koonfur galbeed soomaaliya cabdinaasir cabdi caaruush iyo xubno kale ee gurmad ka fatahaado yaa sheegay in meelfaylan marahayaan gurmad ka fatahaado wadaan isku xir fiicanaan samaynay insha allah gurmadka waa soconaya wixii cunto ah daawooyin qaarna hore loo gaarsiiyey qaar kalena waa la gaarsiinaa insha allah maxay ahayd qorshaheennan waxaa waa in dadkaas ay helaan gurmadka ay u baahan yihiin culaysyo waxaa jira dhinaca diyaaradaha ayadana insha allah waa ka gudbaynaa annagoo kaashanna madaxweynaha iyo saaxiibadan un-ka inaan culayskaas ka gudubno si dadkaas gurmadkay u baahan yihiin loo gaarsiin lahay waxaan u baaq u dirayaa ummadda soomaaliyeed iyo shacabka reer koonfur galbeed inay dadejiyaan gurmadka qof walba wixii uu ku tabarracaayo uu soo gaarsiiyo dadka walaalahooda ah annaga waxaan diyaarnaha guddi ahaan inaan u fududayno lacagta ama kaalmaday gaarsiinayaanna inay gacantooda ku bixiyaan ayaan gacan ka siinaynaa si dadka ugu kalsoonaadaan in lacagtooda ay gaarayso dadkii loogu talagalay walaalayaal xaalad adagaa jirta dadka reer bardaala iyo goobo badan oo ka mid a koonfur galbeed culaysaha ka jira dadka walaalihiina u soo gurmada ummadda soomaaliyeed idinkana waan idinka codsanaynaa culayska haaya reer koonfur galbeed inaad nala qaybsataan waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo waxaa wada shaqayn fiican naga dhexaysaa guddiga uu magacaabay brime ministerka oo arrimaha fatahaadda ayagana kulley waxaan ka sugaynaa in waxyaalihii ay ku talagaleen inay soo gaarsiiyaan waa mahadsantiinyadamahadsanta cabdinaasira dhinaga kalena akhyaar iyadama ku tirsan ahaan dowladda soomaaliya gaar ahaan ururka shanaad ee danaba iyo weliba howlgalamayna baarise iyo kasuubiyana deegaanada kuban iyo weliba bangeen oo ku tirsan gobolka jubbada hoose saraakiil ku tirsan ciidamada hooga dalka ayaa weliba sheegana intii howlgalka sayti iyo ka dileen afar hubnood oo ku tirsanay dagaalyahanada al-shabaab meelo tirinta sayti ku badnay oo ka dhaawacan waa sidii oo hadalkan dhikan saraakiila sidoo kale saraakiila weliba sheegana intii howlgalka sayti laakusaari miino dhowr ee omila sayti laka duugi deegaano ku tirsan kuban iyo weliba began hana sayti ona la fadaayay intii dadka milasaytila ka dhubaateeya sidayo hadalkii ondhikan saraakiila jidka dheer iskiirow deegaanada koban iyo weliba bangeen iyo weliba yalang maro korna jidadka saytanka dambeynta kuraada marakey sida la sheegay dhowr mara qarahya milasayti kudhiyaan welibana saraakiila ciidamada dowladda iyo sheegana intii taasayti yaata sababta yeeshaantii intii howlgalka sayti minabaarista milasayti oo ku fuliyaan wadahadala dhiniga teleefonke iyo saadoogi lahdhaafi weliba uusoo dhahamaray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba madaxweynigii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyadoona madaxweynaha farmaajo uusoo ku dalbaday sheekh shariif sheekh axmed intii uusoo madaxweynigii hore ee dowladii kumeelgaarka ahayd sheekh shariif sheekh axmed waan e hogaamiyaha madala xisbiyada iyo weliba uusoo sheegay intii madaxweynaha farmaajo uusan la kulamo doognaa sideedasa sababtana yaadaata intii uu soo gaamiyo sungaya madala xisbiyada haddii uu soo dhiyona kulanka sayti gobroog iyo un haadan hogaanka xisbiyada madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo yaa la sheegay intii wadahadalada sayti kureed isu sheegay intii sheekh shariif isu mardamba kaleed in la hariira doognaa maadaama isu u durdaaraday sheekh shariif intiisu kulanka sayti usoo la kulama madaxweynaha farmaajo dowladda federaalk ayaa la kulama haytaadaada siyaasadeedka seytiona intis badanba usu unkukooyahaya xisbiyada mu'aaradka gaar ahaana madala xisbiyada usu hogaamiye lunkudhiki sheekh shariif sheekh axmeda ergeyga gaarka ee qaramada midoobey anqaabilsan soomaaliya danjira jemes swenia weliba usu sheegay intii hay-ada caalamiga diyaaryon iyiga taageerowka lanka gurmudoo dadka waxyeelada ku dirti fatahada webiga jubba iyo weliba shabeelle james swenia sheegay intii qaramada midoobey diyaaryanata intii dowladda federaalk iyo weliba maamul goboleedyada kula shaqeyta gurmadka la kafidiyahaya dadka ka dhibaataysan fatahaado ambasador james swenia sheegay intii barnaamijka hunguriga iyo weliba adduunka ee dowlf b iyo diyaaryanata diyaarado kumaataga ankahowa waan yankagolol harasa taageerowka dadaalada walaqobadka biniaadanimada ee beledkaasaytiya beledweyne iyo weliba meelo kaleda ee dhibaatada ku jarta dhinaga kalena akhyaar ee dhinaga iyo weliba puntland yaan bahaana madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni iyo weliba geekus safaruso kaseeday biladkasayti ee dhahra oo ku tirsana gobolka sanaag meelasaytona siwiinlan ka dhawaaya wafdiga oo safarka dhiniga dhulka usoonka bahyi dhiniga saytiya degmada qardha iyo weliba ka dhawaaya maamulka biladka sayti ee dhahara iyo weliba qaybo shalduwan ee bulshada ee biladka sayti ammaanka guud iyo iidilan adka iyo welibana la aragayaya ama la filahaya inta madabiinaga puntland usushiida dhexdhaga mashaariirlaka hirgelyowa beledkaasayti dhahara taasayti oona usoo ballan qaaday sagaal bilood ka hora xilligii usoo musharaxga suhaaya sidoo kale madabiinaga puntland saciid cabdulaahi deni iyo weliba la filahaya intii usu rooga beledkaasayti dhahara intii usu kulamo shalduban usulaqaadada mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo weliba odayaalka dhaganka us-oona kula hadli doona xaaladda siyaasadeed ee dalka booqashada madawiinaga puntland usugeeka kasaada beledkaasayti dhahara iyo wararka la helaya weliba sheegahayana intii usu hadayi kureeda markii beledkaasayti usu dhowaan xafiisku furday wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda soomaaliya waana e mudano ku tirsan baarlamaanka federaalka jamaal maxamed xasana walow wasaaradda arrimo gudo ee puntland iyo amartay intii la hira dhinaga kalena akhyaaraya dagaal uusan dhehaya idamo ku tirsana haan dowladda soomaaliya iyo weliba maamulka jubbaland oo dhinigooska iyo weliba dagaalyahanada al-shabaab iyo weliba usu ku dhiyay deegaanka baarsanguuni oo ku mid ata deegaanada hooseedo beledkaasayti kasmaanya gobolka jubbada hoose dagaalka koykureeda markay ciidamada dowladda iyo weliba haan jubbaland iyo wadan howlgalo amniga lakahaqiijowa weerarayo kula kulmeen xubno ku tirsana dagaalyahanada al-shabaaba sidiyoo sheegan saraakiil ku tirsan ciidamada jubbaland dadka rooga deegaanka baarsanguuni iyo meelasayti oo ciidamada dowladda iyo weliba ahaan jubbaland saldhigka la waliba oo sheegana intii usu jara dagaalka sayti aabahaato iyo adeey korna khasaaraday ku dhalatay dagaalka sayti dagaalyahanada al-shabaab yayona dhinisho waliba oo sheegana inta dagaalka saytiyo ka amuudan shan askari iyo weliba sagaal kaleed oo ka dhaawaamena walow injarna warar madaxa bannaan oo xaqiijowa sheegadowka dagaalyahanada al-shabaaba wararkan ka dambeeya ee ata unu ku helayna deegaanka baarsanguuna iyo weliba deegaanada dhadhowa iyo weliba oo sheegahayana inta ciidamada dowladda iyo weliba haan jubbaland iyo wadan howlgalo shalduwan oo ku dhange dagaalyahanada al-shabaaba haabahaato dagaalka usukudhii deegaanka baarsanguun iyo gobolka jubbada hoose iyo weliba usukooyaya xilli ciidamada dowladda soomaaliya iyo al-shabaab kula wareegan deegaanada kuban bangeeni maanamuunfo oo sadde kilomitir yanjarta degmada jamaam ee gobolka jubbada hoose akhyaaray surunka warka kudhuguunsada ay tan weliba idaacadda warsan ee runtiya beledka tambay dhawaa dhinaga kalena akhyaara dowladda holland ee sheegdintiya fashaleedii weerar argageyse ayoo ladama sanaayaan shabakada ku tirsana ururka daa'isha saddex qof oo laka eedaya dilka muwaadin british ee oo afduubka iyo weliba ahaano kaleed iyo qorshaysan weerare isugu jeysada lahaya guda beledkaasayti netherland yaa ku muuqday maxkamadda kataala dalkaasayti netherland maxkamadda reedan dhegde marka daawada laakasheegi intiyaa bilaabi doonta dhegaysiga bilo februari ee sanadka lamada kun iyo labaatanka dowladda netherland ee sheegtay intiya ka tuunsanta faahfaahino kaleeda warkii hamiinama akhyaare hiluunkula sootan idaacadda warsane baydhabana intaninka dhonyi nabadgelyo